بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم زدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة وتاسوعة وعاشوراء وأيام البيد في كل شهر يعني وحين سو ودني فصل كي كهد ليي سننت الصوم كإلا سنيو وحكم ده musanifku raxmat ullaahi calayh wuxuu yidhi yundabu waxaa la sunneeyaa sowmu sittin min shawaal soomka lix markaa shawaal ka mida bisha shawaal lix ahaan ayaa la sunneeyaa in la soomo wa tundabu waxaana la sunneeyaa mutataabicatan talilciid iyadoo isdaba joogta oo ciidda ku xigta ayaa la sunneeyaayoo lix ciidda ku xigta in laga dhigo ayaa fiican fa in faraqaha hadduu kala kaxeeyana jaaza waa bannaan tahay oo bisha lix ka mid ahuun uu ka dhigo wataasuucaa sagaaloodka ayaa la sunneeyaa iyo wa cashuuraa tobanoodka oo min shahri lmuxaram yacni bisha muxaram ee sanadka bisha awalkiisa ah ama zake la yidhaahdo bishaasi in la soomo sagaaloodka iyo tobnoodka waa la sunneeyaa waana bisha koowaad ee sanadka hijrada islaamiga bishiisa koowaad weeye oo waa shahrullaahi almuxaram markaa bisha in la soomo sagaalkeeda iyo tobankeeda waa la sunneeyaa nebigu sala allahu calayh wasalam sida xadiiska ibnu cabbaas soo warinaya ee saxiixaynka ku sugan markii uu yimi madiina wuxuu arkay yuhuudda oo soomaya yowma alcashuuraa maalinta tobnoodka ee bisha muxaram waxaana uu yidhi maa haada kani muxuu yahay waxay yidhaahdeen qaaluu haada yowmun saalix maalinkani maalin wanaagsan weeye haadaa yowmuna jallaahu bani israa'iil min caduwihim waa maalinkii alle uu ka badbaadiyey ee ka nabadgeliyey reer bani israa'iil cadowgoodii fasaamahu muusa muuse ayaa soomay calayhi salaatu wasalaam qaala markaa nebigu wuxuu yidhi fa ana axaqu bimuusa minkum aniga ayaa idinkaga xaq leh muuse idinka waxaana waana uu soomay nebigu sala allahu alayh wasalam fasaamahu wa amara bisiyaami nebigu waa soomay muslimiintana wuxuu amray inay soomaan waxaana nebigu sala allahu calayh wasalam xadiiska muslimka ka sugan inuu tilmaamay siyaamu yowm alcashuuraa axtasibu cala allahi an yukafira sanata alatii qablah maalinka cashuura ilaahay waxaan kaga ajar dalbayaa in alle uu ku dhaafo waxa weeye sanadkii tegey dunuubteydii markaa inuu alle igaga saamaxo dunuubtii yaryareed alle ku dhaafo taasi ayaan waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala kaga ajar dalbaya markaa runtii waa yoom fadiilo leh nebiguna sala allahu calayh wasalam markii ugu dambaysay sida xadiiska muslimka iyo abi daawuudka iyo ay soo bixinayaan ibnu cabbaas warinayo waxa uu tilmaamay markay u sheegeen inay maalinkani yahay maalin yuhuudi weynayso awalba nebigu sala allahu alayh wasalam isagoo ogaa inuu ku yidhi fain kaana alcaamu almuqbil in shaa allah sumna alyowma ataasic ay yacni maca alcaashir haddii aynu gaadhno oo aynu noolaanno sanadka soo socda maalinka tobnoodka waxaynu ku dari doonnaa oo raacin doonnaa maalinka sagaaloodka waana sagaaloodku halkan inoogu tilmaamayo oo uu leeyahay taasuucaa wa cashuuraa oo nebigu sala allahu alayh wasalam waa tamaniyey haddii waxa weeye alla i gaadhsiiya buu yihi sanadka dambe sagaalka iyo tobankaba waa israacinaynaa laakiin nebigu ma gaadhin sala allahu calayh wasalam ee waa uu geeriyooday marka labadaa maalmood in la soomaa waa sunne adiladaasi iyo adilo kalena waa ku sugan tahay maadaama ay sidaa tahay marka horeba bisha muxaram nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu tilmaamay soom markaa la soomo bacda ramadaan inay ugu fadli badan tahay shahrullahi almuxaram bisha markaa muxaram marka marka horeba bishaasi waa maxalu siyaam waa bil ay tahay si badan in loo soomo oo maxal siyaam wey labadaa maalmoodna waa ka sii mudan tahay haddii maalmo kale la raaciyana khayr iyo wanaagunbaa ka kordhaya ama xitaa tobnoodka koob iyo tobnoodka iyo wixii la mida la raaciyo waayo bisha ayaa marka horeba maxalu siyaam ah marka waa ayaam albiid fii kulli shahrin maalmaha cadcad bil kastaba maalmaha cadcad in la soomo iyadana waa la sunneeya ayaamilbiidka oo maxay yihiin ayaamilbiidku isagaa kuu tilmaamay athaalisa cashar iyo wataaliyey waa saddex iyo tobanka iyo labada ku xiga oo afar iyo tobnaadka iyo shan iyo tobnaadka saddexdaa maalmood oo maalmaha cadcad ah in la soomo waxa weeye waa sunne weeye waa shay sunne ah oo fiican nebiguna sala allahu alayh wasalam uu markaa sunneeyey adilo badanina ay ku timi haddii saddexdaaba aan laga dhigin ee saddexdaasi waa saddexda sii fiican ee bil kastaba saddex uun laga soomana iyadana waa sunne oo waa fiican tahay khayr badan baana ku sugan oo iyada lafteedu waa ay ku dhaboobaysaa laakiin saddexda bisha in saddexdaa laga dhigo ayaa sida adilada kaleba ay tilmaamayso fiican nebiguna sala allahu calayh wasalam abi hurayra waxa uu ka warinayaa oo uu yidhi awsaanii khaliilii bialaain marka khaliilkaygii nebiga oo ah sala allahu calayh wasalam kii maxabbadiisu igu dheerayd ee ay laftiyo dhuuxa iga gashay waxa uu ii dardaarmay saddex an laa adacahunna xataa amuut wuxuu ii dardaarmay awsaanii khaliilii sala allahu alayh wasalam bialaai an laa adacahunna xataa amuut saddexdi buu ii dardaarmay inaanan ka tegin ilaa aan ka dhimanayo saddex buu ii dardaarmay saddexdaasi waxay tahay sawmu alaaati ayaamin min kulli shahrin bil kastaba saddex maalmood inaan ka soomo bil kastaba saddex maalmood inaan ka soomo weliba saddexda ayaamulbiidka in laga dhigo ayaa sida adilada kale tilmaamaysana sii fiican haddaad saddex kale ka dhigtana waa kugu filanta iyo wa salaati duxaa salaada barqada la tukado iyo wa nawmu calaa witrin iyo inaan witri ku seexdo oo witrida inta aanan seexanin ka hor inaan tukado oo dabeedna aan witri ku seexdo saddexdaasuu ii dardaarmay buu nebigu sala allahu alayh wasalam inaanan markaa marnaba ka tegin marka ayaamulbiidkaa in la soomaana sunnadeedu waa sugantaha walitnayn waalkhamiis labada maalmood ee itnaynta iyo khamiista iyagana in la soomaa waa sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam sunnadii nebiga weeye sala allahu alayh wasalam nebigana waa la weydiiyey sida xadiiska saxiixa ee muslimka iyo heyrkiiba ku sugan ku timi waa la weydiiyey nebiga sala allahu alayh wasalam can sowmi yowmi alinayn maalinka inaynta soomka la soomayo waa la weydiiyey waxaana uu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam daaka yowmu wulidtu fiihi wa yowmi bucittu aw unzila calaya fiih nebigu wuxuu tilmaamay maalinkaasi maalinkii lay dhalay weeye waa maalinkan dhashay waana maalinkii la isoo bixiyey ama waxyiga la igu soo dejiyey nebigu sala allahu alayh wasalam maalinkaa isaga ah waxa uu inoo sunneeyey ee isniinta iyo khamiista in la soomo isniintana saasuu ku tilmaamay yowmulithnayn inay sidaa tahay ayuu tilmaamo maalinkii la dhalay ay tahay ee waxa weeyaan waxyigana lagu soo dejiyey markaa sidaasi daraaddeed inuu u soomayo ummadda muslimiintana uu u jideeyey inay soomaan amaa bidco kale in lagu soo darrisiiyo oo nebigu sala allahu alayh wasalam aanu tilmaamin ama mawlid la akhriyo ha noqdo ama xusas kaloo loo sameeyo ha noqdee waa bidcatu dalaala mid markaa halkan looga qiyaas qaadanayana ma aha hadday khayr tahayna ummaddan salafkeedii iyo qaybteedii horraysay ayaa inooga dheerayn lahaa maalinka khamiistana nebigu sala allahu alayh wasalam iyo isniinta iyagoo wada socda adilada uu ku tilmaamay waxaa ka mid ah inuu yidhi markaa maalinkaasi tucradu alacmaalu yowma alithnain waalkhamiis marka waxaa la soo bandhigaa acmaasha maalinka khamiista iyo isniinta labada maalmood baa la soo bandhigaa fa uxibu an yucrada camalii wa ana saa'im waxaanan jeclahay buu yidhi in la soo bandhigo camalkayga anigoo sooman markaa nebigu sala allahu alayh wasalam maalin labadaa maalmood in la soomo waa inoo sunneeyey waxaana uu tilmaamay in waxa weeye labada markaa isu cuqdadaysan ee ishaya ee adduunyo isugu buka labadaasi camalkooda la dibdhigo oo aan la kor yeelin en la yahdo ilaa intay ka heshiinayaan dibdhiga marka waa maalmo ay mudan tahay in waxa weeye la soomo oo sunnada nebiga lasoo nooleeyo sala allahu alayh wasalam lagana fogaado waxyaabaha camalkaaga in la kor yeelo diidaya oo ay ka mid tahay shaxnaaga iyo caloolxumada iyo baqdaaga laysu hayo ee adduunya ku saabsan hadday diin ku saabsan tahay oo aana tacadi iyo xadgudub aanay ku dhisnayn ee qofka waxa isku haysaan ay tahay sunnada nebiga u soo noqo sala allahu calayh wasalam taasi iyadu waa cadaawad sharci ah haddii aan xadkeeda la dhaafin wax markaa camalkaaga ay yeelaysaana inay kor u qaado oo khayr iyo wanaag u siyaadiso mooyaane waxay u dhimaysaa aanay jirin laakiin ta laga hadlayaa waa markaa baqdaaga iyo xumaanta iyo shaxnaaga ku saabsan adduunyada wa cashri dilxija tobanka dilxija bisha dilxija ama carafo tobankeeda oo aan maalinka ciidda ku jirin oo maalinka ciidda lama soomayo sagaalka kalea looga jeedaaye taasina waxa weeye iyadana waa la sunneeyaa waa la sunneeyaa waayo nebiga waxaa ka sugan sala allahu alayh wasalam maa min ayaamin alcamalu saalix fiihina axabu ila allah min hadihi alayaami alcashir ma jirto maalmahan iyaga ah maalin looga jacayl badan yahay oo acmaal saalixa la sameeyaa maalmahan iyaga ah maalin looga kalgacal roon yahay oo camal saalixa la sameeyaa inaanay jirin ayaa nebiga ka sugan sala allahu alayh wasalam oo camal saalixa maalin la sameeyo maalmaha in loogu kalgacal roon yahay maadaamay sidaa tahay xadiista qaarkoodna ay ku timi inay markaa sheegeen haweenka nebiga qaarkood in nebigu sala allahu alayh wasalam uu soomi jiray waxa ay noqonaysaa iyaduna sunne sugan haddii kalena acmaashaa saalixa abaabay gelaysaa nebiga sala allahu alayh wasalam xitaa haddaanay ficilahaan uga sugnaanin marka waa ay fiican tahay tobankaasina in la soomo walashhuru lxurum bilaha xurmada leh ayaa iyagana soomtooda la sunneeyaa buu yidhi wahiya arbacatun waana afar bilaa xurmada leh dulqacda wa dulxija waalmuxaram waalrajab saddex way isku xigaan waa dulqacda waa bisha koob iyo tobnaad ee sanadka islaamiga ah waa bisha loo yaqaano sidataal af soomaaliga sidataal bisha la yidhaahdo wadulxija waa bisha labiyo tobnaad ee sanadka islaamiga oo bisha carafo la yidhaahdo waalmuxaram waa bisha koowaad ee sanadka islaamiga waana bisha zaka la yidhaahdo muxaram saddexdaa bilood sankay iskula jiraan koob iyo tobnaad labiyo tobnaad iyo koobaad wey iyo warajab bisha toddobaad ee rajab rajab sabuux baa la yaha waa bishan hadda aynu ka soo baxnay wey bishan hadda dhammaatay aynu ka soo baxnay maadaama aynu hadda shacbaan ku jirno waa bishan hadda inaga dhammaatay wey rajab taasaa la yahda waayo iminka waxaynu ku jirnaa shacbaan oo ah bishii sideedaad ee sanadka islaamiga ramadaantuna sagaalaad bay noqonaysa marka afartaa bilood ee bilaha xurmada le ah ee ashhurulxurumka la yidhaahdo ee qur'aanka allah ku sheegay iyo sunnada nebigaba sala allahu alayh wasalam kuwaasina waa soomta waa la sunneeyaa buuyi marka shaki ma laha bilahaasi inay yihiin bilo xurmo leh diinteennuna aada iyo aada u qiimaysay laakiin sida saxiixa ah iyagoo sidooda isugu duuduuban marka adiladu kuma sugna xadiista ku soo aroortayna ma sugna sidooda iyagoo isugu duuduuban soon loo sunneeyaa ma jirto laakiin muxaram oo kale dee adiladu waa ku sugan tahay in la soomayo oo taasuuca iyo caashuuraa iyo maalmaha kaleba wixii laga soomayo dulxijo oo kale waa ku sugan tahay oo tobankii iminka aynu tilmaamaynay ee aan maalinka ciiddu ku jirin oo markaa fadaa'ishoodana ay aada iyo aada u weyn tahay ama ma bilahan kale ama dulqacdo ha noqoto ama rajab ha noqoto marka adila kuma sugna khaasa ma bilaha sanadkun bay ka mid yihiin bal rajab waxaa soo arooray xadiis fara badan oo daciif ah qayb ka midana mawduuca yihiin oo la dejiyey oo aan waxba ka sugnayn sidaa aawadeed baa xaafid ibnu xajar raxmat ullaahi calayh wuxuu ka leeyahay kitaab aada iyo aada u qayima oo risaalad buu ka qoray rajab oo u bixiyey tabyiin اlcajab bima warada fii fadli rajab tabyiin اlcajab iyadoo layaabka markaa la caddaynayo fadliga ku soo arooray rajab layaabkeeda la caddaynayo fadliga noocaasiya inaanu macnaa mid saxa ahayn inaanu mid saxa ahayn marka ahlulcilmi badanna waxbay ka qoreen waanay tilmaameen in bisha soon lagu gaar yeelo ama maalmo gaara ha noqoto ama fadliyo gaarahoo waaweyn loo soo arooriyo oo intaa u soo aroortay ee shahrullaahi almuxaramka inay ka mid inay markaa ashhurulxurumka ka mid tahay aan ahayn oo macnaha fadaa'il gaara iyo waxa weeyaan habeenno gaara xuskooda iyo waxaa lala yimaada inay bidco tahay wax markaa la sameeyey ina ay tahay oo in badani mawduuc la dejiyey ee nebiga aan ka sugnayn ay tahay waa ay tilmaameen marka wax fadliah oo soomteeda ku sugan ee haba yaraatee ma jirto ee waxa weeye bilaha kale ayay la mid tahay bilaha kale ayay la mid tahay adilada ku soo aroortayna waa kuwo daciif ah iyo kuwa mawduucasta shaykhulislaam ibnu taymiya laftiisu uu tilmaamay a'immada xadiisku arrinta noocaasa inay isla ogol yihiin oo ay tahay arrin sugan inaanay arrintaasi markaa sax ahayn bisha in fadaa'il gaara soomteeda loo soo arooriyaa marka min xaysu ljumla marka laysku duuduubo biluhu iyagoo sidooda isu raacsan fadli gaara ma laha laakiin bilaha xurmada le qaar fadaa'il u soo aroortay way jiraan laakiin iyagoo afartuba israacsan sunnadaa shiikhuu tilmaamay waxba kama jiraan walashhuru lxurum bilaha xurmada leh ayaa iyagana la sunneeyaa buu yidhi soomta marka bilaha xurmada leh wixii daliil u soo arooray waa gaar laakiin iyagoo isku duuduuban maya sax maaha wahiya bilaa xurmada leh arbacatun wa afar dulqacda wadulxija walmuxaram iyo warajab inay afartaa tahay laba iskuma hayso adiladana waa ku timi macnaha bisha sida taal waa bisha ramadaan ku xigta ta kusii xigta wey oo dee ramadaan waxaa ku xigaysa shuwaal shuwaalna markaa dilqacda ayaa ku xigta dilqacdana waxaa kusii xigta dulxija ama carafo iyo muxaram oo sanadka islaamiga bisha koobaada ee zake la yidhaahdo saddexdaasi waa saddex bilood oo sanka iskula jira iyo warajab iyadu markaa meel gaaray taallaa oo waa bisha toddobaad ee hadda aynu ka soo baxnay weli ee islaamiga wa afdalu sowmi soom waxaa u fiican bacda ramadaan almuxaram muxaram baa u fiican shaki ma laha xadiiskuna waa uu ku yimi nebiga sala allahu aleyh wasalam oo inuu tilmaamay أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم يعني صوم إني أغفي عن هاي رمضان دبديد بش الله حرمة له إلا يراد محرم بش الله محرم كوينين لوينين يبالو لي شهر الله المحرم marka shaki ma laha waa sidaa uu tilmaamay uma rajab buu yihi laakiin rajabta waxba kama jiraan oo wax daliila ma leh inagii soo tilmaannay inaanay sax ahayn adilada ku soo aroorta uma shacbaan shacbaanna iyaduna markaa fadligeeda ayay leedahay adilo badanna waa u soo aroortay oo shacbaanna waa saxan tahay oo nebigu sala allahu aleh wasalam bisha uu inta badan had iyo jeer ka soomo ayay ahayd uu in fara badan ka soomo inkastaynu arki doonno oo uu musanifku raxmatullahi caleyh dib inooga keeni doono shan iyo tobanka dambe ma la soomayaa mise lama soomayo uu dib inooga keeni doono halkaa aynu wax kaga odhan doono laakiin iyaduna waa bil soom weyn wa sawmi yowmi carafa maalinka carafo iyadana waa la sunneeyaa maalinka carafo waa maalinka sagaalood ee bisha dilxija bisha carafo la yahda sagaalkeeda waa maalinka carafa waa yoomkaase taana waa la sunneeyaa soomkeeda ilaa lilxaajibi carafa ilamaa xaajiga ku sugan carafo mooyaane xaajiga carafo ku sugan kaa mooyaane oo fa fitruhu afdal inuu aafuro ayaa fiican marka wuxuu inoo tilmaamay fain saama hadduu soomo lam yukrah looma kahanayo isaga laftiisa karaaha lagu xambaari maayo laakinahu hadalka lagu noqoyo taraka alwlaa sidii fiicnayd buu seegay oo ka tegey sidii fiicnayd khilaaf alwlaa buu ku dhaco sidii fiicnayd ayuu seegay waxa uu tilmaamayaa musanifku raxmat ullaahi calayh in la sunneeyo soomka yowmi alcarafa shaki ma laha waa la sunneeyaa oo maalinkaasi waa maalin markaa fadli weyne uu u soo arooray maalinka carafa nebiguna sala allahu aleyh wasalam markii la weydiiyey can sawmi yowmi carafa waxa uu tilmaamay yukafaru sanatu almaadiya waalbaaqiya in markaa lagu dhaafayo oo lagu markaa saamaxayo dunuubta sanadkii tegey iyo ka soo socdaba in dunuubta lagu dhaafayo dunuubta yaryar markaa lagu saamaxayo marka xaqiiqatan fadli weyn bay leedahay oo laba sano dunuubteed wax sahlan maaha wax sahlan maaha laakiin nebigu sala allahu aleyh wasalam uma sunnaynin xaajiga carafo nebiguna sala allahu aleyh wasalam xajkiisii xajat lwadaac waxau ahaa kii soo kii aafuran kii aafuran buu ahaa oo inooma sunnaynin in waxa weeye la soomo marka waxaa la rabaa qofka xaajigaahi inuu aafuro oo uu waxaweeye u xoogaysto acmaasha xajka oo ducada iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa isu dhuldhiga uu isu dhuldhigayo ee meelinkaa maalinkaa cibaado u taagnaanayo arrinta noocaasi ah inuu markaa u bambaxo oo aanu soomtu daciifin ayaa la rabaa saxaabadii nebiguna ridwaanullaahi calayhim sidaasi bay nebiga kaga daydeen oo iyaguna ay yeeli jireenoo yacni may joomi jirin maalinkaa isaga ah markaa sunnadu waa in uu soomo qofka aan carafo ku sugnayn amaa ka carafo ku sugana waa inuu aafuro haddaba hadduu aafuri waayo ma nahyi buu ku dhacay oo arrintaa iyadaahi waa arrin markaa qaab daran oo laga fiican yahay ayuu ku dhacay mise sidii wacnaydunbuu seegaye nahyi aynu markaa dul saarnaa meesha ma yaallo marka wuxuu leeyahay waxba nahyi aynu dul saarnaa meesha ma yaallo ee waxaynu odhanaynaa sidii fiicnayd buu seegay waana masale khilaafiyo ahlulcilmigu isku hayo ma sidaana mise waxa weeyaan nahyigu waa sugan yahay oo waxaa la odhanayaa marka arrin aan wacnayn oo qaab daran buu ku dhacay si ay tahayba sunnadii nebiga ma raacin sala allahu caleyh wasalam mar haddaanu sunnadii nebiga raacinna ama waa karaaha ha la yidhaahdo waa iska masale istilaaxi ah ama khilaafu alawlaa waxay odhan jireen ha la yidhaahdee kollayba si wacan ma aha ee waxaa habboon inuu sunnada nebiga raaco sala allahu aleyh wasalam oo maalinkaa uu aafurnaado hadduu xaaji yahay haddii kalena uu soomo wayukrahu waxaa la karaahiyaystaa sowmu dahri soomta sanadka soomkiisa sanadkaba in la soomanaado soomkiisa waa la karaahiyaystaa in darahu hadduu dhibayo shaksiga ow amase fawata uu ka tegsiinayo xaqan xaq uu ka tegsiinayo wa ilaa haddii kale miyaa lam yukrah lama karaahiyaysto sowmu dahri nebigu sala allahu alayh wasalam waa diidey sowmu dahriga waa diidey waxaana uu tilmaamay in soom la arko ay ugu fiican tahay sowmu nebiyullaahi daawuud nebiyullaahi daawuud calayhi salaatu wasalaam soomkiisii soom la arko inkaasi ugu fadli badan yahay buu tilmaamay kaana yasuumu yowma wayafturu yowman walaa yafiru idaa laaqa macnaa nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam inuu ahaa nebiyullaahi daawuud kii maalinna sooma maalinna aafura maalin dhaafkaasuu ku wadi jiray hadduu cadowga la kulmana ma carari jirin marka nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu tilmaamay soom la arko taasi inay u fiican tahay xadiiska saxiixaynka saasuu tilmaamay waxaana uu tilmaamay inuu yidhi laa saama man saama alabad macnaa ma soomin adugu dhowr macnaa la saaraa ee kii seben kaba soomay kaasi ma soomin fii bacdi riwaayat mana soomin mana aafurin oo macnaha ay noqonayso dee soon saxana maaha oo tii sharciga ahayd maaho soom la arko waxaa ugu fadli badantaa nebiyullaahi daawuud oo maalin dhaafka ah ee kaa isugu saaray waxa weeye mana soomin oo soomtiisu soom sharciya maaha mana aafurin oo haatan waa qatanaa marka ahlulcilmigu way isku khilaafeen waxa looga jeedo iyo inay ansaxaysa iyo in kale laakiin qowlka fiicani waa in la yidhaahdo waxa weeye iyadoo xitaa maalmaha xaaraam tahay aanay ku jirin oo maalmaha la xaaraam yeelay bay qaarkood yidhaahdeen waxay soom la-aan noqonaysaa markay maalmaha xaaraanta ay ku jiraan sida loo nahiyinayaana waa sidaa haddii kaloo aanay dhibaynin way iska caadi bay yaadeen waana siday halkan ku marayaan laakiin waxaynu leenahay qowlkani sax maahe waa laga fiican yahay ee waxaa saxa in la yidhaahdo iyadoo aan maalmaha xaaraamtahay xitaa ku jirin oo labada ciidoodii ayaamu tashriiqu iyagoo aanay la socon haddaad inta kale isugu saarto iyada lafteedu mid saxa ma aha nahyiguna waa ku dhacaya mid saxana maaha waxaanay noqonaysaa shakhsigaasi inaanu soomtii sharciga ahayd ee toosnayd la iman waayo hadday fadli leedahay oo wanaag ay leedahay oo soomtii nebiyullaahi daawuud ay ka fiicnaanayso ila iyadaa ka camal badane nebigu sala allahu calayh wasalam laa sama masaamal abad ma yidhaahdeen hadday ka marjuux may noqoteen oo may hoos marteen oo may miisaan yaraateen iyadoo camalka ka badan hadday sax tahay sowmu nebiyullaahi daawuud nebiguna wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam markuu cabdillahi bnu camr ibnu caas uu weydiinayey soom taa ka fadli badan taa nebiyullaahi daawuud wuxuu tilmaamay nebigu sala allahu alayh wasalam inaanu heli karay soom taa ka fadli badan inaanu hayn marka waxaynu leenahay marnaba karaahadii kama zuulayso oo marnaba karaahadiiyo nahyigii meesha kama baxayo waana sida ibnu qayim raxmatullaahi calayhi kitaabkiisa zaad almucaadka si fiican buu masalada uga hadlay calaamat alalbani laftiisu tamaamulminaha iyo kayrkiiba waa tilmaamay oo si wacan buu uga hadlay marka ahlulcilmi badan oo kalena waa tilmaameen marka iyadoo aan maalmaha xaaraamta ay xitaa ku jirin nahyigu sidiisiibuu u baaqi yahay marka laa saama man saama alabad marka wayukrahu sowmu dahri sidaa uu u yidhi oo inta dambe ka harhsan tahay ayaynu markaa maraynaa laakiin halkan uu leeyahay waa hadduu dhibayo haddii kale dhib ma laha sax maaha baynu leenahay ee mar kastaba karahadii waa baaqi ama ama ha ku dhibayso ama yaanay ku dhibin waxa weeye arrin saxa ma aha soom la arkana wax ugu fadli badan haddaad ta ugu badan ka dhigayso soomu nebiyullaahi daawuud wayaxrumu waxa xaaraam ah oo walaa yasixu aan ansaxaynin aslan sinaba aanu ansaxaynin soomulciidayn labada ciidood soomkoodu ma ansaxayo haddaad qadaa uga jeedo oo aad qallaynaysay oo yoom qadaaya aad ku beegto iyo haddaad mid sunnaa uga jeedo iyo haddaad hore ugu nadartay oo aad nadar hore ku gashay maalinka ciiddu noqonayso inaan soomayo mid ay tahayba mid ansaxaysa maaha soom lagugu leeyahayna ma soomi kartid midaad adigu bilaabaysana ma soomi kartid mid iska sunne ana ma samayn kartid ciidaynku in la soomaa waa muxaram ilowba ilow waa in la aafurnaadaa ma suuragalaha iyadoo yowmul ciid ah inaad waxa weeye soomanaato islaamkuna ciidaha sanawiga uu leeyahay waa labadaa ciidoodu wixii kale ee waxa weeye sanawi ahi ee ciid laga dhigtaa waa bidcatu dalaala waa waxba kama jiraan usbuucuna wuxuu leeyahay ciidda jumcada oo maalinka jumcada ciida saddexdaa ciidood wixii aan ka ahayn islaamka agtiisa wax jira ma aha maalmo xornimo la qaatay iyo maalmo waxa weeyaan cidi dhalatay iyo maalmo dagaal lagu guulaystay iyo wax la mida kulluhaa waa bidcatu dalaala waxba kama jiraan waa wax aan diinta meel ku lahayn waana wax gaalo iyo dariiqeeda lagu raacayo oo laysu ekaysiinayo waana wax loo baahan yahay in laga fogaado oo wax qiimo ay islaamka agtiisa ku leeyihiin ma jirto maalintii xornimada iyo maalintaynu sidan yeellay iyo waxba kama jiraan waa wax aan jirin wey waana wax loo baahan yahay in laga dheeraado oo ilaahay dartii looga beri noqdo oo marnaba aan qiimayn iyo maamuus loo yeelin maalmaha islaamku weyneeyey waxaan ka ahayn marka labadaa maalmood soom ma bannaana ee ma laba maalmood oo farxadeed weeye oo ciid ah oo markaa loo baahan yahy in la afurnaado wa ayaamu tashriiq maalmaha hilbawadhadka maalmaha hilbawadhadka wahiya ayaamu tashriiquna alaaatu bacda aladxaa ay alaaatun waa saddex bacda aladxaa ay bacda ciid aladxaa ciiduladxada ka dambaysa wey ciidaladxadu maadaamay maalinka tobnood ee bisha muxaram ay tahay waxaa leeyahay maalinka tobnood ee bisha dilxija baan ujeedaa waa halmaan wey maalinka tobnood ee bisha dilxija anaa carafo maalinkeeda tobnood maadaamo ay ciiddu tahay oo maalinkaasi maalinkii ciidda yahay in waxa weeye la soomana aynu tilmaannay inay xaaraam tahay saddexda ka dambeeya oo koob-iyo tobnoodka labiyo tobnoodka iyo saddexiyo tobnoodka ah saddexdaa maalmood ayaamu tashriiq baa layaha waa maalmaha hilbawadhadka waa maalmo ay bannaan tahay in waxa weeye udxiyadana la qali karo oo maalinka tobnoodka ciidda waa la qali saddexdaa kalena waa bannaan tahay in la qalo waa maalmihii udxada la qalayay wey ee hilbawadhadka oo ayaamu aklin wa shurbin wadikruullah nebiga ay ka sugan tahay sala allahu aleh wasalam waa maalmo cunis iyo cabis iyo ilaahay xuskii wey maalmo sidaa lagu jiro wey maadaamay sidaa tahay soon la soomaa ma bannaana soom la soomaa mid bannaan maaha weliba qofka aan xaajiga ahayn hadduu xaaji yahay oo waxa weeye tamatuc iyo waxyaabaha lagu leeyahay markaa soomteedii sida saxiixa way u bannaan tahay cidda markaa xajka joogta ee soomta noocaasiya lagu leeyahay way u bannaan tahay alaaatun filxajdi inuu maalmaha ka dhigo waa u bannaan tahay amaa dadkeenna meelahan jooga ee aan iyagu xajka joogin ayaamu tashriiq uma bannaana in waxa weeye ay soomaan marnaba uma bannaana waa maalmo ay xaaraam tahay soomtu wey waa maalmo ay xaaraam tahay soomtu oo aanad odhan karin waan soom baan soomanahay qalle ah iyo soom sidan ah iyo kuuma bannaana soom kuu bannaanay ma jirto wa yowmu shaki maalinka yowmu shakiga iyaduna mid uu bannaan yahay ma ah waa mid markaa xaaraam oo aan kuu bannaanayn inaad markaa soomto wa huwa yowmu shakigu an yataxadaa waa inay ku sheekaystaan biru'yati bisha aragtideeda yowma alaaiina min shacbaan soddonka shacbaan man laa yahbutu biqowlihi mid aanay ku sugnaanaynin hadalkiisa oo min cabiidin addooma ah wa fasaqatin fasaqa ah iyo wa niswatin dumar ah wa ilaa haddii kale miyaa falaysa biyowmi shakin yowmu shakiba maaha buuyi haddii cidda bisha ku sheekaynaysaa iyadaan bishii lagu sheekaynba haddaad tahay waan soomayaana binisbati lisom marka la eego yowmu shaki xitaa maa innagoo hore usoo tilmaanay yowmu alaaiin inay yowmu shaki tahay oo macnaha dee waxaad xitaa u cuskataba ma haysatid dani xitaa wax dhalin kara ile halkan yacnaa waxbaa dani yaro dhaliyo taloma soomaabaa meesha ku jirta qaar bay gu yidhi waa bishii baanu aragnay laakiin wax dani dhalin karaa markaa ay soddon iska caadiya huntaa yowmu shakiba haba lagu magacaabee laakiin wax dani dhalin karaa ma jiro laakiin maanta iyadoo wax dani dhalin karaa meeshii yaallo oo ay shacbaan ku sheekaysanayaan ara- iyadoo soddonkii shacbaana cid aanay ku sugnaanayn bishii haddaad soomto arrinta noocaasi ahi wax saxa maaha wax markaa sax ah ma noqonayso ama haddii kale oo aanay dadka ku warramayaa dadka noocaasa ahayn dee yowmu shaki noqon mayso oo ama bishii baaba dee si dhaba u sugnaanaysa ama waa soddonkii shacbaan oo aan shaki lahayn oo ti lalahaa dhammaystira weeye oo inaad warwareegtoba meesha ma taallo laakiin marka warwareeggu ku gelayaa waxa weeye markay soddonkii shacbaanna tahay dad aan hadalkooda la qaadan karayna wax sheegsheegaya ee qofkiis odhan karayo wartalom haddaad soonto maxay noqonaysa hebel baa igu yidhi oo laakiin looga qaateen maaha oo hebel kalea igu yidhi oo midba laakiin faasiqoo habaar qaba oo ee marka ilmo yar baa igu yidhi oo waka marka arrinta noocaasiyana in lagu soomaa arrin saxan ma noqonayso oo falaa yasixu sawmuhu soomkiisu ma ansaxayo can ramadaan kama ansaxayo ramadaan xaggeed yowmu shaki in laga soomaa waa wax muxarama oo aan bannaanayn mana ansaxayo karaahada had iyo jeer fuqahadu ay tilmaamaan waa karaahana waa karaahatu taxriim oo wax bannaan maaha waayo qof nebiga khilaafay weeye sala allahu alay waslm man saama yowmu alladii yushaku fiih man saama yowmu alladii yushaku fiihi annaasu faqad casaa abaa qaasim xadiiska camaar ibnu yaasir qofka sooma maalinka dadku ay ka shakisan yihiin bisha ramadaan oo macnaha ay isleeyihiin armay soom iyo qaabkaa noqotaa kaasi wuxuu caasiyey nebiga sala allahu alayh wasalam marka falaa yasixu ansixi maayo sowmuhu can ramadaan kama ansaxayo bal iskaba dhaafe can nadrin buu ka ansaxaya iyo waqadaa'in qalle wuu ka ansaxaya hadday iyadu shantii hore lama mid aha oo shantii hore qadaa iyo nadar midna kama ansaxay oo labada ciidood iyo saddexda raacsani iyagu daatadooday u xaaraamyihiin marnaba lama geli karo laakiin ayaamu tash muxuu ahaa maalinkan yowmu shakigu sidiisa xaaraam uma aha ee inaad ramadaan ahaan u soomtaa xaaraana inaad ramadaan u niyooto taasaa xaaraama laakiin maalin lagugu lahaa haddaad ka dhigayso oo taa u soomayso aad leedahay ramadaan maanta uma soomaniye waxaan u soomanahay yoomkii laygu lahaa ayaan gudanaya ta noocaasiya dhib ma leh haddii nadar lagugu lahaa aad ka dhigayso khalaas dhib ma leh wa ama tadawucu bihi amaa ku sunna falashada lagu sunne fasho ee maalinkaa iyadaa sunne aad ka dhigto oo allow yahdo warma soom baa lagugu lahaa maanta maxaad la sooman tahay aad tahid maya waxba layguma lahayn ramadaan inaanay ahayn oo aanan ramadaan u soomayna waan qarsanahay laakiin sunne ilaahay dartiya baan uga jeedaa taa ka warran taasuu ka hadlo wuxuu yihi wa ama tadawucu bihi amaa ku sunna fallashada yoomkaa yowmu shakiga lagu sunno fashaa waynu kala qaadaynaaye fa in waafaqa hadduu waafaqo caadatan lahu caado uu lahaa hadduu waafaqo sida inuu soomi jiray isniinta iyo khamiista dabeedna yoomku waa yowm lithnayn dhib ma leh wax kale uma jeede e oo ramadaan ka dhigi maaye yoomkii inayntii awalba uu soomi jiray ayuunbaa maanta kaga beegantay aw amase wasalahu wuxuu la soo xidhiidhiyey bimaa qabla nisfi shacbaan nisfu shacbaanku wuu inoo iman doonaa arrinkiisu y nisfu shacbaan wixii nisfu shacbaan barhkeedii hore wixii ka horreeyey soon ku xidhiidhsan bay ahayd saxa way ansaxaysaa wa ilaa haddii kale miyaa xaruma waa xaaraam walam yasixa mana ansaxayo walam yasixa mana ansaxayo marka in sha allahu tacaala halkaasi baynu ku joojinaynaa kelmaddaa dambe ayaynu cibaaradaa iyo sharaxeeda kelmadda dambe ee uu odhan doono wayaxrumu sawmu maa bacda nisfi shacbaan halkaasaynu wax kaga odhan doonnaa halkaa haynoo joogto wallahu subxana wa tacala aclam